bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan waxaadna kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star dhegeystayaal qeybtiisa koowaad aynu ku eegi doona qodobadii ugu waaweynaa ay saaka bogagooda ku qoreen wargeysyada guafka dheer ee dalka waa the daily nation iyo the standard dhegeystayaal soo dhawaadaad leenahay dhegeystayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay todobada bisha lixaad ee juun ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka dhegeystayaal bisha islaamkana maanta waxay sugan tahay kowda bisha labiyo tobnaad ee carafa ama bisha barakeysan ee dulxija maanta waa kow dhegeystayaal tobanka maalmood ee ugu muhiimsan bishan ayaynu maanta noo bilaabatay oo dad badanna way sooman yihiin aan filayaa dhegeystayaal waa kowda bisha carafa ama dulxija ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga waana subaxnimo jimcaha dhegeystayaal anigoo maxamed axmed khaliif ayaa barnaamijka hogaankiisa qeybtiisa koowaad qeybtiisa koowaad ee wargeysada ayaynu ku eegi doonaa qodobadii ugu waaweynaa ee bogagooda ku qoreen labada wargeysa ee ugaafka dheer ayaynu eegi doonaa soo dhawaada mar kale dhegeystayaal waa hagaag haddii aan qodobkan uga hadlay barnaamijka aan usii gudogala dhegeystayaal aan iraahdee qodobada ugu waaweyn ee bogagooda saaka ay ku qoreen labada wargeys dabcan waxaad moodaa inay isaga saman yihiin wargeyskeeda standard uu ka hadlay arrinta raila iyo rigaadi gajagwa iyo sidoo kale waxaa si lamid ah wargeyska the daily nation uga hadlay waa hagaag haddaba wuxuu ciwaan uga dhigay maxay tahay sababtuu raila odinga uu u taageeray qorsho uu la yimid ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gajagwa waa hagaag haddaba hogaamiyaha isbaysiga mucaaradka azimio loomoja one kenya raila odinga ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta madaxweyne ku-xigeenka dalka ama madaxweyne ku-xigeenka wadanka rigaadi gajagwa ee ah in deegaan baarlamaaniyada waa deegaan baarlamaaneedyada wadanka miisaaniyadda lagu qeybiyo tirada codbixiyaasha ee halkaasi ka diiwaan gashan oo ama luqada afka qalaad oo lagu yiraahdo one man one shilling one vote micnaha tirada codbixiyaasha ha lagu qeybsado micnaha dadka aniga aan haysto hadday kaa dadbadan yihiin waa inaan kaa dhaqaalaha lii qoondeyna u bato marka kaaga loo barbardhigo haddii aad iga tirada yar tahay ayay micnaha loola jeedaa one man one shilling one vote haddaba mucaaradka dabcan markan arintaasi uu rigaadi gajagwa oo dowladda sare ka tirsan waxaa taageeray rigaadi raila odinga hogaamiyaha isbeysiga mucaaradka azimiyo qorshahaasi waan soo dhaweynaya yiri waan taageerah waa mid wanaagsan inkastoo uu yiri ay tahay in laga wada tashado balse isaga garab ayuu ku siinayaa qorshahaasi uu la yimid ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gajagwa wargeyska the daily nation bogiisa afaraad oo kaga hadlay halka daily nation oo kaga hadlay bogiisa bogogiisa lixaad iyo todobaad dhegeystayaal qodobada kale ayaynu eegayaa wargeysyada ugu afka dheer ee dalka ay qoreen waa hadda haatana markaan aan soo qabta daystaan qodobada kale uu ku qoray bogiisa waa hagaag saxan baa la sameeyey wargeyska the daily nation bogiisa koowaad ayuu uga hadlay wuxuu ka hadlay qorshaha miisaaniyadeed ee sanadkan dhegeystayaal oo qorshaha hindisharciyeedka maaliyadeed ee sanadkan ee labada kun iyo afar iyo labaatanka waa finance bill labada kun iyo afar iyo labaatanka dhegeystayaal waxaa ka hadlay wargeyska the daily nation oo ra-yi aruurin bay shirkadaha kala duwanay ra-yi aruurinta sameeyey ay sameeyeen dhegeystayaal haddaba ra-yi aruurin la sameeyey ayaa lagu sheegay in boqolkiiba toddobaatan waa shirkadda daraasaadka sameysa ee infatrock daraasaad ay sameysay ay ku ogaatay in sideed sideedii qof oo ka mid a toban qof oo kenyaan ah ama sideeddii ruux oo ka mid a toban qof oo kenyaan ah ay kasoo horjeedaan qorshaha micnaha qodobo ku xusan qodobada qaar ee ku xusan hindisharciyeedka maaliyadeed ee sanadkan haddaba hindisharciyeedka ama hindisharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee faransbi labada kun afar labaatanka sideedii qof oo toban ka mid oo kenyaanka waxay ka soo horjeesteen in canshuur lagu kordhiyo rootiga oo inta badan kenyaanka subaxdii ay ku quraacdaan way ka soo horjeesteen sideed ka mid a tobankii qof oo kenyaanka ayaa la waraystay sidoo kale toddobaatan iyo todoba boqolkiiba kenyaankii la waraystay waa toddobaatan infatrog waa kenyaankii waraysatay toddobaatan iyo toddoba boqolkiiba waxay sheegeen in hindi sharciyeedka maaliyadda sanadkan finance bill labada kun iyo afar iyo labaatanka uusan saameyn wanaagsan ku yeelanaynin kobaca dhaqaale ee wadanka islamarkaana hindi sharciyeedkan uu culeys dheeraad kenyaanka uu ku noqon doono haddii la cansixiyo maadaama qodobo badan oo ku xusuncaya ay ku jiraan kuwo canshuur dheeraada shidaalkii canshuurta mar kale lagu darayo sidoo kale waxay saameyn badan ayay ku yeelan kartaa sidoo kale lacagaha adeegyada oo lacagaha la isugu diray sida ambesa bangiyada ayaga xitaa canshuur baa lagu soo kordhiyey tiradii lagaas goosan jiray wayay ka badanaysaa haddii baarlamaanku ansixiyo waa siddeetan iyo toddoba boqolkii bay kasoo horjeesteen in canshuur lagu soo kordhiyo shirkadaha adeegyada isgaarsiinta oo bixiya haddii canshuur dheeraada lagu soo kordhiyo dabcan adna haddii aad ambeyse lacag kala bixiysid lacagtii lagaa goosan jiray tiro ka badana hadda ku darsami doonta hadduu baarlamaanka ansixiyo qorshaha miisaaniyadeed sanadkan dhegeystayaal amahinta sharciyeedka maaliyadda sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ee finance bill wargeyska the daily nation ayaa arrintaasi ka hadlay dhegeystayaal soo dhowaada ayaynu idin leenahay iskuullada iyo sidoo kale kuliyadaha waa kuliyadaha lagu barta tababarka dabcan dhaqaale ayay doonayaan oo ay ku kabi lahaayeen in lacagaha loo adeegsado iskuullada ayay doonayaan in la siiyo wasaaradda waxbarashada dalka ayaa loogu baaqay inay bixiso qarashaadka iskuullada weliba dugsiyada sare ee dalka iyo kuliyadaha oo lagu barta farsamada dhegeystayaal waxay doonayaan in lacagaha loogu talagalay oo iskuulladaasi la siiye waa laga dibdhaca ay leeyihiin waa in xilliga habboon la siiyo lacagahooda haddii kalena xarumahaasi way xirayaan waa siday ku hanjabeen maamulayaasha dugsiyada sare ee dalka iyo sidoo kale kuwa kuliyadaha dhegeystayaal waaga wargeyska the daily nation bogiisa saddexaad uga hadlay sarkaal ka tirsanaa waaxda dembi baarista ee dalka ee d c i da dabcan la sheegay inuu isaga iska taqalusay waa sarkaal saroo ka tirsan dhanka dembi baarayaasha ama sirdoonka ayaa la sheegay inuu ayaa booliska sheegeen inuu isdilay maalinnimadii talaadada een kasoo gudubnay sida wargeyska daily nation bogiisa saddexaad uga hadlay wuxuuna sarkaalkaas qorsheynayay in maqaaxi uu kulaha ismaamul kusumo inuu ballaariyo balse waxaa la sheegay inuu iska taqalusay wargeyska the daily nation ayaa qodobkaasi ka hadlay boggiisa saddexaad oo ay arrintaasi ku faahfaahayey waa hagaag soo dhowaada ayaynu leenahay isla wargeyska the daily nation oo ka hadlay arrinta raila oo wuxuu leeyahay raila oo dabcan siday ciwaan uga dhigeen raila oo garab ku siinaya ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gachagua qorshaha ku aadan in dhaqaalaha deegaanada la siiyo lagu qeybsado tirada codbixiyaasha dhegeystayaal isagoo mid ay ku qoreen waa qodobadii qodobkii qoray standard ayuu kala mid yahay dhegeystayaal wargeyska the daily nation sideed ka tirsan ciidamada booliska wadanka ayaa dembiye wajahay dembiyadaasoo la xiriira inay dabcan dhibaato ay geysteen iyo dhac dhegeystayaal dembiye kala duwan ayay geysteen saraakiishan waxaa ka mid ah sarkaal ka howlgala saldhigga booliiska ee xaafadda kayoole ee ismaamulka nairobi waxaa loo heshtaa midkan dabcan sarkaalkani in arday dhigta jaamacadda oo sagaaliyo toban jir ah uu asna dhibaato u geystay ardaygan oo lagu magacaaba ninjaroge ayaa maalmo ka hor asna wuxuu dabcan la wuxuu dhibaateeyey ama jirdil u geystay sarkaal ka mid a ciidamada booliska gaar ahaan kuwa qaabilsan ilaalada wadooyinka aada u taqaanaan dhegeystayaal taraafikada yarkaasi ciidamada booliska ayaa soo xireen hase aatee saraakiisha soo xirtay mid ka mid a ayaa yarkaasi dhibaateeyey dhibaatooyin kala duwan ayay u geystay sarkaalkaasi wuxuu u geystay eedeysanaha lasoo qabtay haddaba sarkaalkaas booliiska asna eedeema ayuu wajahaya oo jirdili dhibaatooyin kale ayuu u geystay eedeysanaha lasoo qabto oo dhowaan maxkamadda lasoo taagay saraakiishan ayaa dhinacyo dembiyo kala duwan ayay wajahayaan oo sideedda saraakiil qaar dhibaatayay geysteen qaar dhacay geysteen afar ka mid ah oo afar ka mid a saraakiishan dembiye dhac oo lacaga malaayiin ay dhaceen ayay wajahayaan dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka hogaanka star ee xubintiisa aynu ku eegnaa wargeysada ayaynu dhegeysta ku guda jirnaa waa idin soo dhoweynayaa dhegeystayaal dhammaantiinba waa hagaag afar ka mida booliska dhegeystayaal ayay waaxda dambe baarista gacanta ku dhigeen waaxda dambe baarista dalka ee d c i-da ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay lix eedeysanayaal oo afar ka mid ay yihiin laamaha ammaanka shakhsiyaadkan ayaa afar ka mid ay yihiin saraakiisha booliska ayaa loo haystaa in maalin ka hor ama maalintii isniinta ee dabagal ku sameeyeen xisaabiyaha guddiga caalamiga ee rofin xilli uu ka soo baxay banki ku yaala xaafadda utawala ee ismaamulka nairobi haddaba saraakiishan afarta ah ayay d c i d intaasi ku dartay kadib waxay jibiyeen saraakiishan booliska waxay jibiyeen baabuurka ayagoo ka dhacay lacag dhan ama lacag gaaraysa laba dhibic loo milyan oo shilin saraakiisha booliska ee la xiray ama loo xiray falka dhaca ayaa ka howlgala saldhigyada kasaraani iyo ruaay siduu wargeyska the daily nation ku waramaya dhegeystayaal afartan askari iyo labada eedeysanayaal kale oo shacaba ayaa laga qabtay ama laga soo qabtay goobta baabuurta lagu bakamay ee saldhigga booliiska kasaraani waxaa howlgalkan fuliyey dhegeystay dambibaarayaasha xarunta dhexe ee nairobi oo kaashanaya kuwa xaafadda kiyole d c i da ayuu wargeyska leeyahay ama laga soo xigtay in dib loo helay lacag dhan afar boqol toddobaatan iyo saddex kun oo shilin oo la rumaysan yahay inay tahay qeyb ka mid ah lacagtii qofka ay ka dhaceen booliiskaasi afarta ah afartii galabnimo ee isniintii ayay ahayd markii xisaabiyaha la dhacay uu saldhigga booliiska ee mihango ka qoray warbixin ah inuu ugu yaraan laba dhibic laba milyan oo shilin oo uu kasoo bixiyey bangiga isagoo doonayay inuu mishaarkooda siiyo shaqaalaha hoose ee dugsiga rofin waxa uu xusay inuunan ka warqabin inay ku daba jireen baabuur ay taarigiisu tahay k c r waa sagaal konton iyo sagaal d wuxuu intaasi ku daray in baabuurka baabuurka dhigtay afafka dugsiga isagoo soo bixiyey qeyb ka mida lacagtii ou siday kadibna gudaha u galay xaruntaasi waxbarasho inkastoo baabuurku uu xiray daqiiqada kadib markuu soo laabtay ayaa waxa uu arkay gaariga oo la jibiyey lacagtiina laga dhacay tumanayaasha hadda ku jira saldhigga booliiska ee falka dhaca loo haysta ayaa kale ah antony ndegwa anwal daniel lakeshi sunkali simon macharia mayne antony mwenda lucas mgwawa iyo yangi wakise lixda eedeysana laba ka mid a waa shacab balse afar ka mid a waa booliis oo dhac bay geysteen qof lacag oo banki kala soo baxay oo dabcan shirkadda rufin la shaqeynaya ayay lacag ka dhaceen waxaa hadda socota baaritaano dheeraada oo eedeysanayaasha ka dhanka ah ama waxaa socdo baaritaano dheeraada oo eedeysanayaashan ka dhan ah ka hor intaanan maxkamadda lasoo taagin maadaama ay wajahayaan dambiil dhexi la xiriiro ayadoona laamaha ammaanka gaar ahaan booliska dalka qaar badan oo ka mid ah dabcan horaan ay galeen dambiil la xiriira dhac oo ay shacabka dhac u geysteen dhegeystayaal soo dhawaadaan leenahay goordhow dhegeystayaasha ayaan fursad u siinayaa inay nala soo wadaagaan siday ku abristeen hadal haynta waxay tahay bulshadana waxay hadalayso dhegeystayaal waa hagaag soo dhawaada dhegeystayaal waa hagaaga dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa mar kale waxaad leenaha subax wanaagsan deeqadaha noo hore ee warka ka hor eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaa dhegeystaha ugu horeeya hallo sta f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu haye maxamed tawane sidee lagu abiristay gaarisa dhakabure waa tahay maxay bulshada hadalhaysaa maqalka idaacaddan waa sidee hallo walaal waa tahay dhegeystaha sida kabuur ee ka tirsan ismaamulka gaarisa dabcan ismaqli weyney xigahan fursadda siinaya hallo isaafin soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
xuseen xagal jariir xuseen sidee lagu abirsid saaka xagar jadiid alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaalow nabadaa lagu baryay waa tahay maxay bulshada hadlaysaa
idaacadda nagal dhudhunta inta waayahanoo idin idaacad maynan haysanin waa kaa raaligelinaya hadda waa sidee maqalka hadda aan kula hadlayo maqalka idaacadda waa sidee hadla haysto walaalow aada bay u fiican tahay dabcan cilado farsamo waa iska dhacaan waana kaa raaligelinaya walaal
walaalow waan kaa qaaday waan ka fiican alxamdulilaahi rabbilcaalamiin bulshada nabad iska qabtaa wax saaka la hadalhayo oo ilaahay mahaddiis aan ka ahayn ma laha waa tahay waxaan ku leeyahay bil barakaysan oo wanaagsan aan ku leeyahay oo dilxija dhegeystayaasha kale ee qadka taleefonka soo beegsanaya haddii aan fursadda siiyo hallo stafm eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeyste soo beegsan kartaa xiga haddii aan fursadda siiyo hallo stafm walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay
ismaaciil uu jawab aris ismaaciil sidee gaaris lagu waabiristay
wax dhabe ma maqlin niyo maxay bulshadana hadalhaysaa
niyo anigu waxaan hadalhay oon ku yaabanahay ba dadka wadamada islaamka madaxda ka ah waa tahay oygu haye maxay tahay marka gir girka marka iska xiiran shaarubtan ay daysteen aan ku yaabanahay hataa lama kala kasaayo iyaga iyo doonfaaraha yahuudda wale
doonfaaraha yahuudda u ekaadeen markay shaarub daysteen girkana ay xirteen sa- waa haga haga eedeyn buu u jeedinayaa madaxda eh, muslimiinta caalamka oo shaarbada jo- eh, shaarbada diistay garkana iska xiray dabcan culammada nooga wanaagsan ayaa ka jawaabaya ayaa shareecada islaamka waxay ka qabtaa arrimahaasi noocaasi dhegeystaha halow star fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halow star fm dhegeystahaas isma qal- isma maqli karnaad muddo alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سدو
roobli maxaad beemisho u joogo daanyeere واتها دانير سيدا لغو أبريستي مغل كذا عدن واسدة دانير
maqalka idaacadda haddii aan kan ku hormaro muddo shan iyo toban cashi ah waa inaga maqnayd idaacadda هاد واسدة مغل كذا
soomaalida waxna ma qortaa intaba waxna ma aqriso intaba waxba ay dhegeysataa waana afmaal bay dhahaan soomaalida واتها طبعا و
afan soomaali idaacadda aad baan ugu xiranay horta taa inay ka dadaashaan aad baan ninkayaan ninkaa codsanayna midda labaad ah, nabadkiina boqol iyo nabadkiyo najaad baa middan laga qabaa waan fiicannahay waxba dhibaato ma loo aad iyo aad baan ilaahay mahad aga shaqaynaa waan labannahay sida kale ما شاء الله
aad baan u fiicannahay waa- khayr baan i rajaynaya insha allah واتها ولا لا كاغا مدعلين يا ديجي سيغاغي سيدا تغنات برامج كاغا قبادتي ديجي ساك هلو يسافم هلو يسافم وهاك ديجي قدام بيان فرصة سيني اي قد كهاتن كجرا اما صوبك سنة هلو يستافم سدو ولا سدو ولا المقع عاقل كتكسون تاي سدو ولا هلو يستافم waataa dhegeystayaas isma maqli- isma maqli karna dhegeysta halka- halkaasaan ku saafmeeraya xubinta subax wanaagsan iyo iyo wargeysada kasii horreeyey salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari ayaad naga dhegeysanaysaan saaxiib yaal waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada codka gobolka waqooyi bari waa subaxnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha lixaad sanadka laba kun labaatan iyo afar dhegeystayaal kusoo dhowaada n xubinta xaaladda dalka oo si toos ah aad ka dhagaysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeystayaal barnaamijka intuu hawada ku jiro dabcan waxaan idinla socodsiini doonaa anigoo ah muxudiin xasan maxamed oona idiin soo saaray barnaamijka waxaa sidoo kale igala qeyb qaadani doona saaxiibkey maxamed axmed khaliif oo dhankaasi farsamadan ah inuu fadhiyo ee dhegeystayaal waxaan idin leenahay subax wacan oo wanaagsan waa barnaamijkeena hogaanka star f m ood ku maqli doontaan qodobo dhowr oon maanta idinkugu talagaloon diiradda ku saari doonaa een, qodobka ah hal shilin hal qof iyo een, aan awner ah dee hal cod oo inta badan uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka dalka isagoo doonayo in ee dalka kenya dakhliga sidaasi lagu qeybsado iyadoo arrinka isaga ah dabcan ee ku soo biiray mucaaradka ee dalka oo isagana doonayo in uu qeyb ka noqdo misna uu ku taageeray madaxweyne ku-xigeenka dalka ee one shilling one man one vote aban irahda ee dhegeystayaal hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee azimio la umoja one kenya raila odinga ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan soo jeedinta madaxweyne ku-xigeenka waddanka irgaadi gajagwa ee ah in deegaan baarlamaaneedka miisaaniyadda loogu qeybiyo tirada codbixiyayaasha ee halkaasi ka diiwaan gashaan waxa uu hoosta ka xariiqay in nidaamkani uu xaqiijinaya dakhliga qaran si siman loo qeybsado rayla ayaa xusay in ismaamulka weliba uu xaq u leeyahay inuu helo qoondadaasi misne qoonda misne awn idhaahdee qoondo ku filan ayuu yidhaahdee madaxa ee mucaaradka sidoo kale madaxa xisbiga dhab misena saa u taqaanaan d a p kenya eugin wamalwa ayaa sheegay in ay soo soo dhoweynayaan soo jeedinta madaxweyne ku-xigeenka waddanka rigaadi gajagwa ee ah in deegaan baarlamaaneedyada miisaaniyadda loogu qeybiyo tirada codbixiyayaasha ee halkaasi ka diiwaan gashan waxa uu hoosta ka xariiqay in nidaamkani uu xaqiijinayaa in dakhliga ee qaran si siman loo qeybsado wamalwa ayaa carabka ku adkeeyey in adeegsiga nidaamkani aynan keliya faa-iido ay u noqoni doonin shacabka ee ku nool gobolka bartamaha waddanka balse si guud kenyaanka oo dhan ay u noqoni doonto faa-iido waxa uu xusay in ka xisbi ahaan ay si buuxda u soo dhoweynayaan in qaabkani la adeegsado marka ay la qeybinayo dakhliga ee dalka isbuucyadii hore ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka dalka inta badan uu diiradda ku saaray in dakhliga dalka lagu qeybsado hal qof hal cod hal shilin taasoo bulshada misne kenyaanku ay wax badan ka idhaahdeen oo qaarkood ay ku andacoodeen in sharciga ee dalka uusan ogolayn waxa uu doonayo madaxweyne ku-xigeenka taasi oo inta badan xisbiyada kala duwan ee dalka ay aada iyo aada oga hadleen iyadoo siyaasiyiintu ay ka dhiibanayeen ra'yigooga ee ku saabsan dakhli qeybsiga ee dalka uu ka dhawaajiyey madaxweyne ku-xigeenka ee dalka dhegeystayaal barnaamijka maanta arrimahaasi ayaanu ku faaqidi doonan ku eegi doonaa iyo kuwo kaloo fara badan oon filaya dhammaantiin aa nagala qeyb qaadani doontaan oo ku saabsan dakhli qeybsiga uu madaxweynaha dalka markii hore uu saaid oga hadlay haatanna uu waxaa ku soo biiray mucaaradka ee dalka oo saad aad ku maqlayseen rayla odhinga oo taageeray in dakhliga deegaanada lagu qeybsado tirada dadweynaha saad u taqaaniin ee dalka
soo dhawaada dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi beri aa nagala socotaan iyo mawjadaha kala gedisan ee idaacadda dhegeyste hal eber shan dhibic sagaal nairobi aa nagala socotaan mombaaso hal eber saddex dhibic shan gaarisa sagaashan toddoba dhibic hal si lamid a deegaanka dhadhaab ee ismaamulka gaarisa wajeer iyo habaasweyne sagaashan toddoba dhibic saddex ismaamulka mandheera sagaashan toddoba dhibic shan deegaano darisla ayaa jira waa degmada baled xawo hoos togta gobolka gado ee koonfurta dalka soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka suuftu ee dhankaas etoobiya isla sagaashan toddoba dhibic shan ayaad dhegeystay nagala socotaan taanariiva iyo masalaane sagaashan toddoba dhibic hal marsabadii mooyaale siddeetan toddoba dhibic toddoba isiilo sagaashan iyo laba dhibic shan muqdisho caasimada dalka soomaaliya idaacadda anbah wadaaga nahay star f m soomaaliya sagaashan toddoba dhibic cibra ayaad dhegeystay nagala socotaan waa soo dhawaadaad leenahay iyo sidoo kale dhanka internetka googoleka ku qor star f m zeno kenya dhegeyste dabcanna lifaaqaad ku dhufanaysaa halkaasna idaacadda si toosa waad uga dhegeysan kartaa hadduu teleefonkaagan android yahay balay storeka kasoo degsa dhegeystayaal applicathonka star f m oo qor star f m kenya astaanta idaacadda lagu garta ee guduudan iyo cadaanka ayaad arkaysaa waa soo degsanaysaa kadibna keliya internet ayaa lagaga baahan yahay goob walba oo caalamka ama daafaha caalamka aad ka joogtid todobada qaaradood oo caalamka ka kooban yahay goob walba aad ka joogtid idaacaddu waad ka dhegeysan kartaa internet keliya ayaa lagaaga baahan yahay soo dhawaadaan idin leenahay mar kale dhegeyse jimco wanaagsan waa hagaag waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal qodobkan saaka diiradda ku saarayna siduu muxudiin ka dhawaajiyey dhegeystayaal mucaaradka ayaa kusoo biiray qorshaha ah, miisaaniyadeed uu dabcan horaan uu da- arrintan ayaa hadalhayn badan dhalisay madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua ayaa bishii hore bartamaheeda arrinkan dabcan la yimid qorshahaasi ku aadan in dakhliga wadanka lagu qeybsado tirada codbixiyaasha mucaaradka ayaa kusoo biiray ayadoona horaan ah, madaxa xisbiga d a p kenya ama dhaab kenya Eu- eugene omala uu arrinkan taageero uuna soo dhaweeyey dhegeystayaal waxaa haatanaba kusoo biiray madaxa ama hogaamiyaha isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradka ee dalka azamio loomoja wan kenya raila odinga oo dabcan asna uu soo dhaweeyey soo jeedintaasi isagoona dabcan arrintaasi ay tahay mid wanaagsan ayuu sheegay wuxuu raila odinga intaasi ku daray in arrintan ay tahay in laga wada hadlo maadaama dalka oo dhan ay dani ugu jirto isagoona eh, qorshaha eh, ku aadan in miisaaniyadda lagu qeybiyo tirada codbixiyaasha uu ku taageeray ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gachagua inkastoo arrintan ay walaac badan ku abuureysa siyaasiyiinta gobolka waqooyi beri oo ay soomaalidu degta dhegeystayaal oo inta badan eh, arrinkan ay kasoo horjeedaan ama aysan taageersaneen soo dhawaada qodobkaas ayaynu diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal waraysina waad kaga bogan doontaan intaynu barnaamijka ku guda jirno dhegeystayaal mar kale subax wacan oo wanaagsan
waa hagaag dhegaystayaal dhammaantiin waxaan idin leenahay subax wacan oo wanaagsan saa hore idinku sheegnay barnaamijkana waa barnaamijkeenii hogaanka star f m oo maanta aanu oga hadlayno xaalada dalka Eh, dhegaystayaal saad oo la socoteen mucaaradka ayaa isagana kusoo biiray misna qeyb ka noqday aanay dakhliga qeybsiga ee dalka uu madaxweyne ku-xigeenka dalka uu ka dhawaajiyay isbuucyada lasoo dhaafay ee ahayd een, eh, hal qof hal cod hal shilin Eh, taasoo u dhi- micnaha markii loo firsiiro ingiriiska ay dhehayso een, one shilling one man one vote arrinkaasi oo haatana mucaaradka kusoo bo- kusoo biiray raila odinga ayaa ka hadlay isagoo sheegay in uu taageero buuxdo u muujinayo eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka eh, uu ku taageerayo dabcani qodobkaasi uu ka dhawaajiyey oo ah in dakhliga dalka lagu qeybsado eh, meel wal- meesha micnaha dadka ay u badan yihiin iyadoo taasi ay tusinayso haddii dadka ay u badan yihiin een, kiambu misna meelo kale dadka markay u badan yihiin dabcan meel walbaba ee lagu qeybsanayo dakhliga lagu qeybiyo tirada dadka ee halka misne een, ay ku nool yihiin Een, gobolka waqooyi bari eh, xildhibaanada ka soo jeedo ayaa walac badan ay u egtahay inay ka muujinayaan arrinkaasi eh, ayadoo ay u arkaan in mucaaradka haddii uu ku soo biiray ay baas mari karto laakiinse sharciga ee dalkani kenya ayaa inta badan aanay waafaqsanayn misna ogolayn arrinkaasi isaga ah sidoo kale een, madaxa xisbiga dhaab kenya eugene Wam- wamalwa oo isagana ka mid ah mucaaradka ayaa arinkaasi ku taageeray isbuucyadii lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka dalka oo sheegay isagana inuu ku taageerayo in dowladdu ay ku qeybiso dakhligeeda een, sida ee, hal cod ee, awan iraahdee hal cod hal qof hal shilin in ay ku qaybiso dhammaantiin waxaan idin leenahay subax wacan oo wanaagsan waa qodobka maanta aan barnaamijku ku eegayno dhegaystayaal ee saaxiibyaal Een, ha iska bedelin mowjada dhegeysiga si aad oo la socoto warka iyo barnaamijyada idaacadda saaxiibyaal Een, markii saacadda ay kusoo dul istaagto sagaalkii ogoba waxaad maqli doontaan war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray saaxiibkay maxamed axmed khaliif balse intaasi ka hor qodobkani ayaanu eegi doonaa iyo qodobo kaloo badan oon filaya dhammaantiin inaad si wanaagsan aad uga bogani doontaan stafm codka gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeysta lintaynu barnaamijka ku guda jirno waraysi ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal haddii ay suuro gasho gudoomiyaha golaha suuqiinta xoolaha nool ee dalka ah- kana mid ah waxgaradka ismaamulka gaarisa dibada cali cami ayaan arrintaana wax ka weydiin doonaa iyo sidoo kale waraysi kalena kaga bogan doontaan oo la xiriira qorshahan eh, ku aadan in daqliga wadanka loo qeybsado tirada codbixiyayaasha dhegeystayaal waad kaga bogan doontaan waraysi arrinkaasi si faahfaahsan iyo micnaha one man one shilling one vote aad kaga bogan doontaan dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa Eh, markan haddii aan soo qabto adeega qeybta ka barnaamijka dhegeystayaal waana bangiga equity dhegeystayaal isaga ayaad dhegeysan doontaan bangiga equity wuxuu ku leeyahay kutumani freena equity micnaha haddii aad wax diraysid waa waxaa bilaash dhegeyste dunida aan maanta aynu joognay dhegeystayaal shilin walba waa xisaaban yahay dhegeystayaal bangiga equity wuu idiin fududeeyey maanta hadba haddii aad doonaysid maanta inaad lacag dirtid ama aad kala baxdid tusaale ahaan haddii aad maanta lacag diraysid oo accountigaaga bangigaaga lacagaad ka diraysid aad meel kale account kale oo oo bangigaasi aad aad ku diraysid waa free ama waa bilaash ayay bangiga ingutayda leeyihiin dhegeystayaal waxa lacaga lagaama jaraya ama transaction dhegeystayaal sidoo kale adigoo adeegsanaya applicationka bangiga ingutay sidoo kale fariinta nambarka gaaban ee xidig laba afar toddoba waa star waa xidig laba afar toddoba afar geys ama star two forty seven hash dhegeystayaal oo waa adeegsan kartaa halkaasna lacag oo aad uga diri kartaa dhegeystayaal oo waxba lagaama goosana ayuu bangiga eh, equity uu ku leeyahay dabcan lacagta kugu kaydsan bangigaaga dhegeystayaal haddii aad dooneysid inaad taleefonka oo ambeesada aad ku shubatid waxba lagaama jaraya lacag caddadaa rabtid ayaad ku ku shuban kartaa beddelkii aad ah, boorsada jeebka lacagaha lagu qaato aad qaadan lahayd taleefonkaaga ayaad lacagtaada ku sidan kartaa dhegeystayaal oo adeega ambeesada ayaad kusoo gudsan kartaa dhegeystayaal ayuu bangiga equity idin leeyahay adeegaas halkaasaan uga gudbayaa dhegeystayaal goordhow warkaa saacadda ee sagaalka subaxnimo ayaad dhegeysan doontaan
waa tahay dhegeystayaal n adeega xige ee barnaamijka qeybta ka ah haddii aan idiin akhriyo brookside waxay ku siinaysaa dalab layaab leh oo ku saabsan dhammaan cunooyinka eh, noocyada caanaha ee brookside ka hel qiimo dhimis shan iyo toban ah n caanaha budada ee brookside dhammaan dukaamada ee jumlada iyo tafaariiqda meel kasta oo aad dalka ka joogto oo islamarkaana ka dhig cuntooyinkaga kuwa wanaagsan dhammaan cuntooyinkaga waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan marka aad ku darsatid caanaha budada ee brookside ee saafigana ah ee brookside waxaad qiimo dhimis ku helaysaa dhammaan cunto n noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garam ilaa iyo laba dhibic shan kilogaram ee gasacadaysan hel qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban ah baakad kasta oo caanaha brookside ah oo ka dhig dhammaan cuntooyinkaaga kuwa aad u wanaagsan sida shaha caanaha ee aadkaad u jeceshahay cabitaankooda kana dhig kuwa qoyska dhan ay ku raaxaystaan eh, dhadhankooda brookside waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada kugu dhow brookside wanaag dhammaantiis
saakana diiradda aan ku saareynay qodob laga hadlayo wadanka dhegeystayaal oo la xiriira dhegeystayaal qorshaha ku aadan in daqliga wadanka lagu qeybsado ama daqliga deegaanada lasii lagu qeybsado tirada codbixiyaasha soo dhawaada aan idin leenahay dhegeystayaal sidaan qeybihii hore ee barnaamijka idinkugu sheegay barnaamijka waxaan wax- arrintan waxa- arrintan waxaan wax ka weydiin doonaa gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah waxgaradka ismaamulka gaarisa dubad calcami haatan qadku si toosa ugu jira adeer dubad soo dhowow
waan dhowahay
waa tahay soo dhowow waxaa mu- bishii ugu dambeysay waxaa wadanka laga hayay ee laga hadalhayay aan iraahday qorshaha ku aadan in deegaan baarlamaaneedyada wadanka lagu qaybsado miisaaniyadda la siiyo lagu qaybsado tirada codbixiyaasha ee halkaasi ka diiwaan gashan ama luqadda afka qalad haddii aan u dhigo qorshaha ku aadan one man one shilling one vote uu dabcan oo la yimid madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua sidee u aragta adiga
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan kuu sheegi horta dadka reer kenya nin walbaba xaq buu leeyahy si wanaagsan
wadanka waa la isku leeyahy sax
haddii qolo ay rabto inay qolada kala buurato sidii ari xeerada lagu yareeyey haye
nin walbaba aayihiisu ka talini sax
nin walbaba si wanaagsan aayihiisu ka talini mhm aniga waxaan ku jiray bomas raggii da- dastuurka draft gareeyey dabcan darsu- dastuurka haatan wadanka lagu maamulo ee la ansixi- Lagu maamulo.
labada kun iyo tobankii la ansixiyey haye waxaan waxaan fiirinay mhm
waddanka
mhm inii la isku hayo sax
rigaadi gachagua haye madaxweyne ku-xigeenka waddanka hadduu rabo inuu waddanka qaybiyo haye oo la kala dhaqaaqo mhm
dadkao dhan baa diyaar u eh taas waan gartay
af ingiriisna waan ku sheegi af soomaxilna waan ku sheegi si wanaagsan
qabiil qabiilada kale sidii ari xeerada lagu yareeyey u buurani mhm oo kor saarnaani haye ma jiro waa tahay
waddanka waxaa madaxweyne ka ah nin la dhaho william ruto si wanaagsan
waxaan leenahay mhm
balaayo iyo bidaarba markay ku galaayeen lama kasaal dhahay mhm waxyaalaha keeni doono aayaxumo waddankan inuu burburo mhm
inuu haye burburo mhm yaa laga shaqayni waa tahay waxaa ula jeedaa qorshahan miisaaniyadeed uu madaxweyne ku-xigeenka uu wato waa mid qabyaalad ku salaysan aad ula jeedaa qabyaalad keli mooho haye waxaa hoosta uu ka xariiqi inii uu dadka buurto waa tahay
ma maqli waan gartay
waddankan mhm
waxaa jira dadka soomaalida eh mhm
inuu dhahay kenya ma raacayno waa tahay
cabsida uu ka qabayna waxaa weeye in la buurto waan gartay in in fiican oo muddaa lagu soo mooday hadda sax in waddanka isku mid ahaado nin walbaba xuquuqdiisa uu helo si wanaagsan soo waxaad kaste mooho waan gartay
nineteen sixty five mhm
waxaa la mariyey sharci laleeyahay soomaalida xoog ha lagu raro waa tahay weligaa maqash sax ninkii kuyaa madaxweyne ka ahaa waan gartay ma maqli si wanaagsan
raila beriga hore wuu diidanaa waan gartay
laakiin waxaa la dhahaa daqsi dantiisu caano ugu dhacaaye haye sheemeennimada a o u waa tahay ayaa nuglaysay waa tahay oo dabcan asna wuxuu taageer qorshahan ayuu uu taageero uu wato rigaadi gajagwa waa uu taageeray berigii hore wuu diidanaa labadooda weligood isku dhinac kama hadlin waa tahay dabcan asaga shalay ugu horreyso arrintan ka hadlay balse waxa uu taage wax- balse waxa uu taageer qorshahan uu wato madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa haye
asaga waxaa weeye haye daqsi dantiisu caano ugu dhacaa baa la dhahaa laakiin adeer dhanka kale haddii aan eegno madaxweynaha dalka qorshahan aada uguma hadlin balse ina uu ma taageersana madaxweynaha qorshahan aniga madaxweynaha uma hadlaayay waa tahay oo ma taageersan haye Ani- madaxweynaha asagaa madaxweyne nooce mhm maslaxadii waddankan mhm asaa kasi waa tahay gajagwa madaxweyne nooma aha annaga mhm
waqti xaadirkan waa tahay madaxweynaha waxaa eh,
william ruto William Ruto.
haye
hadalka waxaan ku soo gabagabayni haye
af ingiriiska waxaa lagu dhahaa don open a foradona box haye
sanduuq balaayo ka soo dareeri mhm
yaan la furin waa tahay
maxaa kaloo rabtaa inaan sheego waa tahay qorshahan hadda ku aadan haddii ay dhacdo in baarlamaanka loo gudbiyo kadibna uu ansixiyo saameyn miyay ku yeelan kartaa gobolka waqooyi beri
maqal haye
waddanka waa la isku leeyahaan ku dhahay si wanaagsan
An- annaga eh, dadka mount kenya degan mhm
inuu xaqiisa helo waa tahay ma diidanin waa tahay laakiin wax wax waxaan wax kalaa ka dambayn doonaa waa tahay ase qorsho u wato waxa waaye dhaqaalaha daqliga la qaybsanaya waa in lagu saleeya tirada codbixiyaasha meeshaas ama dadka halkaasi ku nool annaga warkaas ma ogolin baan ku leenay mayl ha lagu mayl waa tahay maana ogolin aa leedahay haye dhegayso si wanaagsan central province Mm, gobolka bartamaha ha ijara constituency yaa ka- yaa ka weyn haye laakiin madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ku doodayaa inuu kaa dad badan yahay
war dadka iyo dhulka labadaba waa in la qiimeeyo si wanaagsan ijara constituency mhm yaa ka weyn si wanaagsan
ijara constituency waxyaalo badan oo ay leedahay waa tahay
oo ugooni aa jira waan gartay
one man one vote one man one shilling mhm
waxaad u malaynay burburkii waddankaa ka bilaaban waa tahay waka
fariintaad diraysa maxay tahay
fariintaan diri waxaa weeye mhm
waddanka madaxweynuu qabaa si wanaagsan
asaga umbaana asaga umbaana waddanka maamuli waa tahay asaga umbaana hirgelini waan gartay annaga asagaan u daynaynaa oo ra'yigiisa ogaanayna madaxweyne ku-xigeenka hadduu maanta madaxweynaha dhinto loo dhaariyo mhm madaxweyne ama si si uun ku soo galo ha waa tahay warkiisa culeys wuu leeyahy waa tahay culeys buu yeelanaya leedaas culeys buu yeelani waan gartay laakiin hadda mhm
culayska waxaa uun leh madaxweynaha william ruto waa tahay soomaho waan gartay railana waxaan ku tilmaamay waa tahay soomaalidu waxay dhahdaa naag gebagabagelma ma diida haye
naagta haddii reerkoodaba la gebagabeeyo haye wixii la rabaa laga suubisan moog sax
raila wuxuu u raacay muxuu ahaa muxuu kijaabo gajaagu aad in- inuu ku taageeray mhm waxaa weeye madaxweynimada africa
ee taa waa dowladda dhexa wa- ayaa wada weli taa madaxweynahana dee qeyb uu ka yahay in ugu ololeynayaa madaxweynahana qorshahan uu ka soo horjeedaa
maya waxaan ku leeyahay dabcan muca- raila kale ima taageerin xubnaha kale ee mucaaradka eugin umalaho uu taageeray maalmo ka hor ayuu sheegay inay taageersan yihiin inay qorshahaasi raila taageersan yihiina micnaha in qorshahan ay taageersan yihiin uu wato madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua
nin kasta oo taageersanbo mucaaradka intooda badan waa taageersan yihiin haye
annaga waxaan leenahay mhm
xaalka wuxuu la yaalaa madaxweynaha go-aanka ugu dambe ayuu leeyahay
lamana lamana marin karo in referendum la qaado ma ogin waa tahay waa mahadsantahay in badan
oo
waa tahay waa mahadsan yahay waa gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah waxgaradka ismaamulka gaarisa dubad cali camey oo aan wax ka weydiinay qorshahan ku aadan in daqliga deegaanada loo qeybsado tirada dadka ku nool ama codbixiyaasha one man one shilling one vote oo dabcan madaxweynaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajago bishii hore bartameeda arrinkan dabcan uu la yimid ama uu soo jeediyey uuna doonaya in arrinkaasi wadanka uu ku tallaabo qaado oo tirada dadka halkaasi ama deegaanada kulo- ku ku nool loo qeybsada ah, balse aanan loo qeybsanin baaxadda dhulka dhegeyste iyadoona siyaasiyiinta ama madaxda gobolka waqooyi beri ay arrinkaasi aada u dhaliileen kana soo horjeedaan dhegeyste daqliga haddii lagu qeybsado tirada codbixiyaasha ayagoo doonaya in baaxadda dhulka lagu qeybsado waa hagaag dhammaantiin waa idin soo dhoweynayaa mar kale subax wacan oo wanaagsan qeybihii dhexe ee barnaamijkan ku siqey- ku siisiqeynaa waraysi arrinkan la xiriira goordhow dhegeysan doontaan oo si faahfaahsan uga hadli doona qorshahan ku aadan in deegaanada dhaqaalaha la siiyo lagu qeybsado tirada codbixiyaasha ama one man one shilling one vote dhegeystayaal qeybaha dambena dhegeyste idinkan fursad idiin siin doonaa inaad nagala soo qayb qaadataan dareenkiina aad kusoo biirisaan dhegeystayaal mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idin leenaha waa hagaag dhegeystayaal soo dhawaada mar kale aydin leenahay qeybihii dhexe barnaamijkan soo dul istaagnay markaana waraysi ku saabsan qodobka aynu ka hadlayna bal aan dhegeysana maxamed caamir oo u waramay maxamed cali ayaa arrinkan dabcan waxaan ka weydiinay marka hore wuxuu ka jawaabayaa erey oo micnaha one man one shilling one vote waxaa loola jeeda bal asaan oo faahfaahinayaan dhegeysana kadibna dhegeystayaashan fursad usii doonaa dhegeyste soo dhawaada
arintaas hadda aday ka dhawaajisay one man waa iska caddahay waa qaf iyo shilin waxay rabaan waa hadal siyaasa oo siyaasa ku sal leh waatay marka siyaas ahaanna waa loo tafsiira sharci ahaanna waa loo tafsiira marka one man one shilling yacni waxaa uun ka turjumhaysaa qafka iyo dhaqaalaha waddankaas ku bixin kara halkaas shakhsiga yacni ratiogu lagu qaybsan kara yacni budgetka iyo dhaqaalaha iyo daaqilka wad- wadanka waxa saldhig u noqon karo lagu qaybsan karaa marka one man one vote one shilling ayba dhahan waana hadalhayn oo siyaasa oo soo jirtay oo marka hadalka siyaasadana waxaaba la dhahaa marna waa contentious marna waa contagious waxayna ka- taadna waxay ka dhigan tahay hadalka siyaasadda mar waxa waa waa xasaasiyad ay leedahay xasaasiyadeedana yacni hab loo gadayaa jirta marka one man one shilling one vote yacni waa inay israacaan waa un population waxan population ratio iyo dhaqaalaha wadanka sida lagu qaybsan kara yacni dadka cadada dadka iyo dhaqaalaha iyo maaragtay sidii loo kala qaybsan kara sharing formulagaas ayaa yar ay- ay- ay iyuku ama madaxweyne ku-xigeenka ama dadkii ka hadli jiray ilaa xilli dheer ay soo bilaabatay waxan Eh, waxaad xasuusataa yani 1965 waxaa laga hadlaa waxa la dhahaa sessional paper socialist economic blueprint oo waddankan lahay ayaa jirta oo la dhaha marka eh, yacni eh, oo tomboya madaxweynaha markaas inta qorshayn tahay ay- aas waddankan ka hirgeli taas ayaa ka- ay ka soo bilaabatay horta su-aashan see waddankan wax loo kala qaybsan karaa sax ka hore hataa cadaanka balin conferenceka marka la fadhiistay oo la dhahay war afrikaan aadna arrimihii africa loo soo aaday waxay ka mid ahayd dhaqaala iyo dhul iyo waxaas iyo macdin marka northeastana xilligaas waxaa ka jiray xoolo dhaqataa ka jirta xoolo marka kuma jirin balin conference marka la fadhiisanay xoolaha la qaybsada lagu fadhiisan laakiin dhul iyo maaragtay wuxuu ku jiro oo a- ayaa lagu imaaday waatay marka arrintaa arrin mar dheer soo bilaabatay waaya waxayna yacni saldhigeeda waxaa waaya halka qaf iyo dhaqaalaha waddankaad siin kara halkaas qaf iyo ratiogaas iyo balanced ma noqonaa wax qayb ma- yacni equitable miya ma ma la qaybsan karaa ma qafaas u badnaana adi wax saanoo soo jiri jiray oona iska cad yacni definitionkan waa iska cad yahay one man waa hal qaf one shilling one vote waa hal cod hal shilin oo qofkaad la siiya oo dhaqaalihiisa iyo yacni arintay ku salaysantaha waa un intaas waa un adii population ratio iyo daqliga waddanka sida lagu kala qaybsan lahay wa- waa tahay camir aad baad u mahadsan tahay ee, sidaasaad noogu bidhaamisay marka ee, waqti xaadirkan ee, madaxweyne ku-xigeenka dalka ee, rigaadi gishaagu ayaa soo cusboonaysay arrintan maxay kugu muuqataa sababtu maxay tahay adiga ka dhawaajiye dhan sharcina in loo fiirin karo dhanka siyaasadana loo fiirin karo wallahi horta waxaan ninkan waa waa mwanasiyaasa waa nin politician waa siyaasi marka wixiis dadka ka raba waa fahansan yahay iyo dadka meesha ay inclinationka u jeenjeeraan ummadda meesha ay u jeenjeeraan iyo war ay maqli rabaan ayaa jirta si fiican marka waddankan waxaad xusuustaa population census waxaa la dhaha jira kenya national population yacni pa- census aa lasoo saaya statistics ee waddanka ay soo release gareeyaan two oo 2019 nairobi aa ugu dad badneed nairobi ha ugu dad badnaatay dhaqaalaha ugu badan iyada ma qaadanaynin idaa ugu dad badan uguna canshuur badan marka Sax.
waddanka arrimo waxaa jira sharciga ayaad fiiri eh, yacni politician warkiisa intaas raacdid asagoo waxaasun wax ku dhisaa siyaasa iyo dadka waxay rabaan in laga gada because waxan waa suuq suuq siyaasa waaye Si- suuqa siyaasadana wax ka ga- waxna wholesale loo gadaa nafteeda waxna retail loo gadaa Waa ga- wixii ummadan ka gadaa arrintaana yacni waxaa waaya ummadda yaa rabta yacni inay wax kordhasata ummadda hadda aas madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ka soo jeeda ayaa rabta dadkan u badannahay national statistics marka waddankaas aad fiirisid dadka ugu badan ayuu kaa lagu qoraa marka iyaku waxay leeyihiin dadkan daan u badan nahay dhaqaalahana waddanka soo gala aan annaga ugu badanna inaan bixinna ee hanalugu soo celiyo inta ugu badan laakiin middaas sharciga ayaa muddo dheer soo jiidmayay ummadda waxaa jirta marginalization waxaa jirta ummad yacni hadda nordistan oo kale yacni t- lixdan sana sharcigan ka hore waxba looma ogoleen lacagta gashay iyo lacagta hadda galahaysa wax isleeba maaha Sax.
marka sharciga waxaa dabaqay ummadan halisu keena hadda yacni article 174 camal wadda eh, shuruucda kenya waxay ka hadli diversity ha la fiiriya dadkan halisu keena halisu- halisu soo dhoweeya kenyanimo ha la dhisa ha- dhaqaale aan la fiirinin dhibka dadka hasta iyo dadka yacni mudan in la kor loo soo qaado waxaana sharciga ka hadlaya laakiin siyaasadii vata lagu raadina madaxtinima lagu raadina leadership lagu raadina iyada marka dadka laga gadi kara waxa laga gadi kara dadka waxay noqonay sharci maaha eh siyaasa because wadankan political yacni electionki madaxtinimadii mbgi waxaan kulli waa wax siyaasadaysan aad iyo aad raggaas marka waxay gadi karaan sharci maaha because sharciga waa ay ku dhisan yihiin oo in la soo geliyo waa laakiin kambaynka hadalka yacni sharciga kuma jiraan waxaas sharciga waxaa leeyahay mbi in lasoo doorto madaxweyne lasoo doorto raggaas sida lagu soo dooran lahay falkeeda inay galaan maxayna ku galayeen dadka waxay maqli karaan ay dhagooda ka gadaan marka arrintaa waa arrin saas xasaasiskige marka een, oo sharciga hataa laga tillaabsan kara marka la raba waxaad xasuustaa b b i aha, b b i referendumka b b i aad iyo aad arrimaha ugu badan oo ay ka hadlaysay waxaa waa wax yacni siyaasi eh oo dadkan soo jiidan kara marka waa iska bobby trump waxaas ingiriiska dhahay yani wax wax lagu qaban kara dadka maxaa lagu qaban karaa maxaa lagu keen karaa sax maxaa laga gedi karaa bottom up economy waxa la dhahaa laga gaday daraad waa ummaddan waxa laga gedi karaa ay dadkan gadayaan dadkana waa ay dhegaysanahayaan marka muddo ka bacdina been ay iska noqone because laba qof oo waddan iskulu nool oo isku identity mhm, hadda fiiri yacni mbinimada article 81 sharciga intaad fiirisid mbiga laga soo doorto nordistan oo ay afarta kun soo doorato iyo midka ay laba boqol soo doorato waa isku xaquuq mbiya laisula dhahaa si fiican sharciga marka waxaas haddhisay Mhm, governor nordistan waxaa ugu badan soddon iyo sideed meeshaa laba milyana qof soo doorane ninkaas iyo ninkan governorgana waa isku governor isku meel ay fadhiyaan isku xaq ay leeyihin sharciga marka me- meeshaas wax ka dabaqaya waxaa waaya ummadan inaa laysu keeno wadaninimo national philosophy la dhisa laakiin moona siyaasiga midda asagoo danu iyo waqtiga iyada oo re-electionka yacni in lasoo doorto aad iyo aad subaxiis lasoo doortana waa ka tilaabsanaa warkaas waxaad isu bedelaa nin wadanay electionka ka horena waxaad gadaa waxaad gadaa wax asagoo danu oo siyaasa marka arrimaha waa arrimo jiri doono marka waayna taagnaan doonaan waan saan ku sheegay 1963 iyo hadda dhexdooda hataa constitution makinka 2010 arrimaha ugu badan oo laisku qabsaday diin iyo dhaqaale ahayd Mm, diin yacni diinta la qaadanaya ama diinte dadka iyo dhaqaalaha Sax.
waddan kasta loo kala qaataa marka arrimo badan oo laga soo heshiiyey ayaa hadda dib loo furfura dib furfurkeeda maxaa keenay waxaa keenay yacni ummada ham- haminahaya yacni siyaasa b b i intaad ku noqotid 35 percent ay ka hadlaysay in kauntiyaasha la siiyo arrintaas waa appealing yacni sha- dadka waa laga gedi karaa aad iyo aad marka waa un hadal siyaasa eh, in layska fiiriyo si- siyaas ahaana loo fiiriyo Eh, sharciga naftiisa waxaas rab- waxaas rabaa affirmative action lama rabo meeshaan affirmative action waxaa la dhahaa yani wax yani sadaq ahaan lagu siina adiga aad iyo aad waxaa la rabaa adi naftaada ragnimadaada inaas ah, yacni waxay soomaali dhahda qof walba xinayaashiisa yacni maarata, inaa adiga ragnimadaada wadankan ku joogtid oo lagu arkin wixii la dhihi jiray yani second class citizen yani nin yani ka hooseeya wadaniga marka yani waxaa la rabaa waxaan adiga ragnimadaada inaas wadankan ugu muuqatid su-aashaas markaas la istaagi kartaa one man one shilling markay dhammaan karto waxaa waa nin walba markaas ragnimadiisa wadankan ku joogo ragnimada maxaa waa waa inaad dhaqaalaha iyo kuraaga adin naftaada aad la imaadid
waa tahay een, camir aad baad u mahadsantahay marka ee, waxaad ka dhawaajisay in ee, siyaasiyiinta ayagu dhanku ay doonayaan in waxyaabaha ayaga markaasi dadka ka gadmaya meesha soo saaran sharcigana uu dhigayo marka sidee laisku waafajinayaad isleedahay haddii een, hadafka ama laga lahaa in dhaqaalaha si siman loo qaybsado xildhibaanada iyo hogaamiyaashana la simo ay tahay in eh, sida sharcigu uu qorayo hogaamiyaashiina waxyaabo kala duwan oo arrintaasi eh, ka duwan ay sheegayaan sidee laisku waafajinaya Laisku- horta sharciga wuxuu waa waa waafajiyey inaa sharciga la xishmeeya ayaa fiican laakiin wadanka la joogo aa wadamo afrika iska eh si fiican yacni waxaa fiican waxaas waa laga heshiiyey muddo dheer ayay soo socotay 1963 ayaa wax la keenay waxa sessional paper number 10 1965 ayaa la dhahaa xilligaas camal north eastern wiba ka maqneed systemka yacni dagaalka waxaad xasuustaa n f d iyo shaftada waxaa lasoo afjaray 1967 markaas wadankan blueprint aas marsanay soomaali waaba maqneed shafta ahayd wadankan kamaba mid ma ahayn Sax.
Ma- laakiin wix waa laga soo heshiyey waa laga soo heshiyey marka waxaa fiican niminka politicianka eh inay u daayaan sharciga sidaas wax ku qaybi Sax.
hadda c r a camal sharciga waxaa dhasay commission for revenue allocation Si fiican.
commission for revenue allocation sharciga yacni yacni chapter 15 Aha.
ay- ayaas aas ku dhigay yacni dadkan maxaa yihiin maxaa laga rabaa mandhatkooda maxaa waa inay wadankan wax u qaybiyaan maxay wax ku qaybinayeen system ayay keeneen systemkay keeneen maxaa waa third basis formula la dhahaa waxaa la fiiriyey lixdanka sannood wadankan jiray yaa ugu dhib badan yaa dhaqaalalaan haysataa yaan wado u dhisnayn yaan cusbitaalihiisa ay upgrade garaysanayn waxaan ayaa la fiiri marka la fiiri waxaa soo baxday sida looga daba keenay kauntiyaashan tagay oo hadda nairobi ay ka mid tahay mombasa nafteed ay ka mid tahay ay ka mid tahay central kenya sida looga daba keena sharciga waxaa marka dhigay in ummadan layska daba keena waxaadna aas-aasay yacni equitable shares article 202203 waxaas ka hadlaya waxaa waaye ummadda affirmative action iyo dadkan in laysu keena sharciga marka in la xishmeeya ahayd laakiin muwaanasiyaasa africa jooga sharci maraad xishmayna ma laha danay kale yihiin hadda hadda sharciga intaad fiirisid 2010 constitutional waaye laakiin 2010 constitution danta laga lahay maxaa waa dadki lahay waxaa waaya waa raila iyo inta la halmaasha ayaa wadankan usoo qaylisay maxay rabeen inay yacni sharciga loo sinaada dejure defacto pa- party system waxaa la dhaha jiri jiri marna yacni kano iska u xirneed wadankan aad iyo aad in lagu ololamo oo maarata lagu tartamo waxaan ayay rabeen marka tii waa suurtagashay 1991 1992 waa tii la bixay sharciga la repeal garay si oo fiican marka la dhahay marka aa lagu tartamo siyaasa fooda kenya waxaan la keenay hadafkii la hayeen waktigaas way waayeen electionka inay qaadaan ay rabeen electionka 92 iyo 97 way soo geli waayeen si fiican sheekadii kabta ay ka bilaabatay i b g g a laga foom gareey baarlamaanka qa- isqaqabsi i b c hala foom gareey waa tis commission imaaday curricular commission commission dhammaala lasoo diray waa tii la dhisbaangareey i b c sax oo taariikhda wadankan ku dhisneed yacni waqtigii election bilownay hadda dhexdooda 2010 2008 yacni i b c eh, e c k ay jiri jirtay wixii waa la bixi marka ummadda raila iyo ummadiisa waxay rabeen hadafka ay lahaayeen waxaa waaya indaa sharcigan cusubanaas keentaan institutional reform la keena i b c la reform gareeya yacni dadka liisu soo dhadhaweeya ummadda madaxtinimada wadanka muddo dheer soo jiidaysay iyo ummadda kale la sima inay meesha ka heli karaan yacni wado yar ay madaxtinimada ku access gareeyaan tii indaa la waayey maxay noqotay marka waxay noqotay wax walba in la siyaasadeeyo marka marka sharcigan nin afrikaan oo politician oo third world country jooga sharci ma xishmayna ma xishmaynaya marka waxaa fiican marka waxaa un lagu dabaqi karaa indaadba xishmad sharciga qabi doonin war siyaasa ahaan adi isoo dhis siyaasa ahaan isoo dhis waxa meesha taagan waa siyaasa waxaa la rabaa marka sharciga waa ku tetay waxaas ku sii yacni ga- garab badanaas ku sii Haye.
In- lacag sida lagu qaybsan lahay hataa equalization fund article 204 waxaa lahaa jira oo looga tirigalay yacni kauntiyaashan ranfaadsan liitaa waxaad xasuustaa uhuru waqtigiisa way ka dareen waxay ku dareen intaasoo county laikipia yacni dadaan dhib qabin ay ku dareen sida sharciga ugu tirigalay maaha si kale artico waxaana lagu mari yacni shuruuc baarlamaanka la geynayay nin soomaali oo injineer maxbuub lahan waxaa looga dhigay german ma fahmaysaa marka waxaa waaya sharci nin afrikaan sharci ma xishmayna oo sharci wa- meesha waa maqashay dowladdiin soo dhaafnay madaxweynaha maxaa lagu haystay contempt of court inaas baalmaray sharciga yacni maxkamadaha maxkamadaha.
gobolkooda Mhm.
hadda kii kan hadda sidee ah, arrimo saasaa u yeela because housing levy wax badan oo sharciga diiday oo madaxweynaha siyaasadeeyaa jirta marka madaxweynaha iyo inta ugu hooseyso m c a oo siyaasad loo soo doorta sharci ma xishmaynayaan because jawiga ayaa xishmadaas ka jirin marka siyaasada waxaa la rabaa Aha.
inaad adigana siyaas ahaan isu soo dhisid Ah, equal voice yacni dadkan siyaas ula lahaan kartaa cod siman sharciga waa ku siman sharciga yacni kama jira lakuna yacni duleelka kama jira sharciga sharciga adiga waxaada waa ku siinaya waxaada maxaa waa marka inay audited hadda fiir waxaad xasuustaa eh, arrimahan equitable shareska iyo division of revenue bill waxaa la dhahaa inaas hataa 2019 ka aaday supreme court supreme Co- courtkana si cadaaladaas maarata warkii jurisprudence-ka ha ha pre- yacni eh, maxkamadda marka iyada waxay dhahday sidaan waxaa lagu qabsada yacni shar- sanadkan soo dhaafnay wixii la qaybsaday ha looga badiya countiga laakiin meesha waxaa ka weyn oo yeela oo arrintan usoo noqoqona oo si waqti walba in loo gadal raba oo hadda waxaa waaya siyaasa siyaasad dadkan waxa laga gedi karo waa siyaasa marka arrin naftaada waxaa la rabaa muhiim inaad noqotid sharci ahaan maaha siyaasa ahaan inaad muhiim u noqotid ayaa arrintan lagu dabaqi karaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee haatan ay ku doodayaan dadka arrimahan u ololeynaya waxa weeye in deegaano qaar canshuuraad dheeriya ay dadka siiyaan ama canshuuraad dhe- canshuur dheeriya oo wadanka ay soo geliyaan marka dhanka markaad eegto canshuurta wadanka haddii nidaamkan la hergeliyo saameyn ma keeni karaa dhanka iyo dakhliga soo geliyo eh, maamulka canshuuraadka wadanka
Eh, sharcigan eh, sharci ahaan horta dhaqaalaha canshuurta wadanka marka la aruurinaya eh, laguma aruuriya taasna waa goone sharciga yani article 209 canshuuraha filosofigooda iyo nidaamka loo aruuriya way ka duwan yihiin qaybsiga waa tahay habka loo aruuriya habka loo qaybsiya habka loo aruuriya eh, siyaasa maaha markii la aruurina oo kenya revenue authority yani golaha canshuurada aruuriya ay wadanka canshuurta ka aruurinayaan ma siyaasadeysana taas صح yani budgetkeeda ayaa siyaasadaysan hadda kuleed waxaa laga doodahayaa finance billka yani mukati ayaa la saara canshuur biyaa la saara waxaan doodaas waa qabaa laakiin aruuriska structurega lagu aruuriyo canshuurta siyaasad maaha صح waa procedure iska caadiya inteena laga mariyaa baarlamaanka dhibka jira waxaa waaye dadka la taagadgaraynahaya oo one man one shilling ay taagadgaraynahaysa indhaay hiri yani ay suurta gasha oo la dhaha yani sharciga ah, amendment waa imaadi kartaa b b i ba waa imaaday arrimo badan oo la fiirinaya ayaa jirta yacni indaa arrin b b i lamid la keena sanadkan ama sanadka dambe ooy lacalla marta referendumkaas oo la dhaha one man one shilling waxaa lagu qaybsada waxaad ogtaa waxaan trickle down effect ay leedahay one man one shilling maanta mandera Sax.
inday tagta aan dhahna bal markay baashaan hirgasha siyaasad yacni dadka dadka yacni ay effect u keeni doonto ee konton sano ayay rafaadsanaayeen aad iyo aad yacni dhib weyn keeni mi konton sano ba waa noolaayeen marka canshuurna waa la aroorinaya daklina lama siinaynin meesha un lagu celin rabaa yani me- raadjeedka ah, conversationkan waxaa waa meesha lagu celiyay dadkan subaxii marka wadanka la soo yani lamid noqdaan oy la imaadaan canshuurtooda oy la imaadaan vodkooda ayay kaarkaas ay wax ku qaybsan karaan inta ka horeysa konton sano ba xaquuq ma leen adiga xaquuqda sharcigana ku aa ku yeelay haddana tii inday soo noqoto waana soo noqoni c d f waxaad xasuustaa waxaa lagu qaybsan jiray boqolkiiba yacni toddobaatan ayaa la siin jiray magaalayaasha dhismay markay fasta c d f actiga ay hirgelaysa aad iyo aad magaalayaasha dhibka qabana boqolkiiba boqolaa la siin jiray tii ma muuqata marka shacibka northistan maanta waxay u baraarugaan ay u qayliyaan ooy jidad ku istaagaan lacagta la siinayo tobanka sano oon soo dhaafnay kow iyo toban sano yacni eh, wax ma u tartay waxba uma tarin marka d- dadkii inday maanta lacagtaas yacni me- meesha ugu dambaysa dhaqaalaha ay dadka wax la qaban lahayd reer northistan siyaas ahaan maanta way buuqi lahayeen ama faa'iidada waxay arki lahayeen yacni resourceka iyuka naftooda yacni structure la hagaajin lahay aad iyo aad county government ay wax dhisi lahayeen oo ummadda maanta kor isu- kor isu qaadi lahay dadkaaba cabasho keeni lahay demonstration aa ka dhici lahay northistan laakiin maanta shicibkaas kii wax looga dhiibay ayaa dulmi rigaadee marka maxay ku eeday lacagtii waa la disbaans garay accountigaa la geli Sax.
loomana jeeda ma muuqata
waa hagaag dhegeystayaal wareysiga halkaasaan uga gudbaynaa dhegeystayaal la xiriira qorshaha m- ku aadan in dakhliga deegaanada loo qaybsado tirada codbixiyaasha ama one man one shilling one vote waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal markaan dareenkiina sidee u aragtaan dhegeystayaal qorshaha uu mucaaradka arrinkan ku taageeray dhegeystayaal sidee u aragtaa qorshaha mucaaradka uu arrinkan ku taageeray adna qorshaha ma soo dhaweyneysaa mise waad qaadacaysaa ama waad kasoo horjeedaa dhegeysta waa idin soo dhaweyneynaa dhammaantiin subax wanaagsan aad leenahay qeybihii eh, dambe ee barnaamijkana waan ku siqinaa dhegeysta eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaan jimco wanaagsan mar kale waa hagaaga dhegeystayaal haddii aan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka intaanan dhegeystayaasha qadadka teleefoonada u furin waa- waa shirkadda ama bangiga equity bank dhegeystayaal wuxuu ku leeyahay dirista lacagtu waa bilaash adduunyada maanta aan joognana shilin walbana waa la xisaabinaya ayuu bankiga equity idin leeyahay dhegeyste ale ahaada dhegeyste sinaanta ayaa kuu sahlaysa inaad ad- ah, kaydsato qarashaadkaada ayuu ku- ay ku leedahay bangiga equity isla markaana maanta adagoo bangiga is- equity isticmaalaya lacag waad ku diri kartaa accountigaaga lacag waad ka diri kartaa oo mid kaleo equity waad ku diri kartaa si bilaasha lacagna lagaama goosanaya dhegeystayaal sidoo kalena applicationka bangiga equity ayaa adeegsan kartaa oo uma baahanid maanta inaad boorsad jeebka aad ku qaadatid oo lacagta aad ku geysatid balse waxaad keed waxaa keed kuu noqon kara dhegeystayaal ee, teleefonkaaga haddii uu ku degsan yahay ama islamarkaana aad ka mid tahay macaamiisha bangiga equity teleefonkaaga ayaad dhegeysta ku kaydsan kartaa oo bangiga equity ayaad kee ku noqonaya abkeeda la soo deg dhegeystayaal sidoo kale lacagna kaama goosanaya haddii aad dooneysa inaad lacagtaada bangiga kugu jirta qeyb ka mid a aad teleefonka teleefonkaaga gacanta ama adeega embeyse aad kusoo shubatid waxba kaama goosana ayay ayay bangiga equiteeda leeyihiin dhegeystayaal wahagaag adeegaasna halkaas ayaa naga gudbayaa dhegeystayaasha ugu horeeya eed doonaya inay barnaamijka ka qeybqaataan ayaan fursada siinaya halo stafim soo dhow walaal
halo soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
aaa ku salaamaysnaa khalif wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu magacaaga magacayga waa maxamed ibraahim oo madaara ka soo wacayo maxamed barnaamijka waa la socotaan filaya waan la socday barnaamijka iyo wararka stuudiga kula fadhiyey muxudiin haye
marka aniga zahra ka dhigto waa tahay waxaan dhihi lahay one man one shilling one vote haye waan kasoo horjeednaa ma garatay maadaama north eastern waa tahay maadaama populationkeena uu very few yahay uu ka tiriyeri uu ka tiriyeriyaa ismaamullada kale haye yar yahay Waa marka waan kasoo horjeednaa maxaa yeelay xukunyada iyo kala jiinta iyo lugeeda waa badan yihiin waa tahay adigoo magaca qabyaalada deenaysid haye aad o aad marka waxaan dhihi lahay xildhibaanada lagu matalaya baarlamaanka north eastern inay cogta rajagta ka dhigaan oo aysan ku taageerin Mhm.
oo barnaamijkaas uu hirgelin maxaa yeelay idinkaa noo joogo miiskii wax lagu qaybsanayay waa tahay oo yacni dadkiina aad u hilisaan waa tahay een- een, dastuurkii constitutionkii ee la la hirgeliyey labada kun iyo tobankii waa tahay ee ee north eastern waa ka faa'iiday runtii ma garatay marka haddii su-aal aan kaa weydiiyo dhegeyste northistan saad u ogsoon tahay dee tirada markii la dhaho aada iyo aad bay u yaryihiin markii lala meel dhigo een, gobollada kale een, s- adi ahaan maxaad ku doonaysaa in wax adi aan lahayn lagu siiyo
ha maadaama een, aan yar nahay een, waddankiina aan xuquuq u leenahay mhm
een, waxaa fiican marka in een, wixii wixii- wixii yani laga qaybiyey afartii todobada county in hal meel lagu shubo kadibna la qaybsado iyadoo loo eegeynin yaa badan iyo yaa weyn iyo yaa yar taasaa soo dhaweynaysaa haye aad iyo aad saasaan dhihi lahaa marka oo hadda la adeegsada aad iyo aad waa ku salaam waa tahay dhegeystahaasi oo mahadsan yahay dabcan ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaada gajagwa ayaa ku dooday in canshuur dheeraada ay bixiyaan sidoo kalena tirada codbixiyaasha ay haystaan ama dadweynaha ah, ku nool deegaanada weliba s- sida gaarka looga soo doorto waa gobolka bartamaha dalka ayuu si gaara ugu ololeynayaa in qorshahan qorshahan uu wato madaxweyne ku-xigeenka dalka wuxuu si gaara ugu ololeynayaa gobolka uu asaga asal ahaan ka duujoode ee bartamaha dalka ama mount kenya dhegeystayaal dhegeystayaha xiga
hello stephen
halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeyste kusoo dhow barnaamijka sheekh maxamed quulija soo dhowo soo meel xanaanta jooga waa tahay waa abu muxamed haa sheekh maxamed soo dhowow bismillah uma asalaatu wasalaamu cala alxabiibi almustafa muxamed aadaan idin salaamayo waxaan idin leeyahay muslimiin dhammaantood wacalaykum salaam sheekhuna jumaa mubaarak baan idin leeyahay iyo adeer dubbad amina waan salaamay Mubaarak.
muslimiin dhammaantood waa tahay waa kaa guddoomaa aan filaya anaga loodister ma yirihin waa aad tahay isku yareenis anagaa ugu badan badan si wanaagsan ma maqlaysa waan gartay haddii reerreena loo dhigo anagaa ka badan maxaa isku yareenaysa waa badantiine Waa Tan tahay.
kale- tan kale fiiri axmed si wanaagsan arrintaas ma soconayso waan ninka gartay madaxweynaha ku-xigeenka arrintii sheega waxba kama jiraan
si wanaagsan soo saareba wixii qalbigood ku jira ilaahay soo saare kenyaankana waba ka horjeedanba iyagii iyaga taas ma ogomiya waa cajiib tan labaad aan ka yaabe ama tan saddexaad rayla fiiri waa tahay iyo cajiib no system head mombasa odm y waa tahay makoobkaa markii laga hadlaayo sood kuma darsanin oo dareenkiisa kuma biirin ku darsanso wax yaab leh ma aha axmed waa tahay balse waxaa soo dhaweeyey tallaabadaas waxaa soo dhaweeyey mid ka mid a mucaaradka oo raila aada uga dhow ahna madax siyaasiyiinta waa arrinta muquuqaaga waxaa soo dhaweeyey ama go-aankay qaateen madaxda laga soo doorto gobolka xeebta go-aankay qaateen waxaa soo dhaweeyey mid ka tirsan xubnaha ugu sarreeya mucaaradka waana xe- waa madaxa siyaasiyiinta laga tiri badan yahay ama minority leader opia wandai oo mucaaradka ka tirsan raila madaxweynahood odm waa tahay oo rayla kama hadlin maxaa uga hadli waayo arrintaas muslimiintana sood siiyeen markii electionkii hore waa tahay balse mucaaradka qaar ka mid a ma taa- way way ku taageereen arrinkaasi tallaabadaasi mucaarad mucaaradka qaar ka mid a haye tan tan tan ma soconayso waa tahay soodkana bisha sheegaya ma soconayso waa ku fashilmayaan waa tahay ana aayaankeennana waxa weye ilahay gacantiis ku jira qof gacantiis kuma jiro ilahay hala kala saarto Waan gartay.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام شيخ محمد النيريو نغا سو عيو هاي وكنمد علمada Soomaaliyeed dhageystayaal waa idin soo dhaweynaya dhageystayaasha kale aan fursad siinaa
waa tahay dhegeystayaal adeega qeybta ka ee barnaamijka aadan soo qabto brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha ee brookside ka hel qiimo dhimis shan iyo toban ah ee caanaha badada ee brookside dhammaan eh, dukaamada jumlada iyo tafaariiqda meel kasta oo aad dalka ka joogto oo islamarkaana eh, ka dhig cuntooyinkaga kuwa wanaagsan dhammaan cuntooyinka waxaa eh, dhadhan wanaagsan ay yeelanayaan markaad ku darsatid caanaha badada ee hodanka ah ee nasaafiga ah ee brookside waxaad qiimo dhimis ku helaysaa dhammaan noocyada kala duwan ee laga bila- laga bilaabo shan iyo tobanka garaam ilaa iyo labo dhibic shan kilo garaam ee gasacdaysan hel qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban ah eh, baakad kasta oo caanaha brookside ah oo ka dhig dhammaan cuntooyinkaga kuwa aada u wanaagsan sida eh, shaha caanaha ee aad jeceshahay cabitaanka kana dhig kuwa qoyska dhan ay ku raaxaystaan dhadhankooda brookside waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada kugu dhow brookside wanaag dhammaantiis
waa hagaaga dhegeyste soo dhawaada dhegeystayaashan dib ugu laabanaya halo stephen soo dhawo walaal magaca magacaaga halkaad ku sugan tahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa tahay barnaamijka waa la socotaan filaya walaal waa la socda meel u guda galo haye dareenkaaga ku biiri haye Ah, dareenkayga horta waxaa weye horta ma kala badnin waa tahay ma kala badnin sababta oo eh mhm markii la fiiriyo kutoka madeera ilaa siyalo la fiiriyo waa tahay ma kala badnin waa is- waa is-aadan waan gartay maxaa yeelay webiga tanaarifa aja la dhowray intii kale soomaali wixii badanka degan gaari markii loo kayo xagga hadii la fiiriyo waa ma kala badnin balse madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ku da- abare noo yes ay ahayd waa tahay balse madaxweyne ku-xigeenka Ma kala badnin.
waa tahay madax waxaan leeyahay dhaqaalaha maxaa fiican in isku sujin loo xisaabto hase haatee madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ku doodaya markii doorashada ay dhacdo tirada codbixiyaasha oo codadka dhiibta markii loo barbardhigay kayga wax kaa badan ayuu ku leeyahay
bas kenya un kenya waa tahay bas kenyaan ma lagu kala gasaan lena anaga waxba yaan kala dheeraan waan gartay intaasaan kusoo dhaweynaa waa tahay dhegeystayaas halkaasaa naga gudbayaa soo dhawaada dhegeystayaal eh, waxaanu dhegeystayaasha haatan raadiyaha lasoo jaanqaaday dhegeyste barnaamij waxaan kaga hadlaynay dhegeystayaal qorshaha ku aadan in dakhliga wadanka lagu qeybsado tirada codbixiyaasha oo uu dabcan arrinkaasi uu wato ku-xigeenka madaxweynaha dalka oo dhinacyo kala duwan ay ku taageereen oo uu ka mid yahay madaxa mucaaradka dalka raila odinga dhegeystayaal iyo siyaasiyiin badan oo laga soo doorto gobolka bartamaha dalka oo mucaaradka waa ka tirsanaayaba dhegeystayaal sidoo kale waxaa arrinkaasi taageeray ah, madaxa xisbiga d a b kenya xubinna ka ah isbahaysiga azmiyo waa eugin mawalwa eugin omalwa wasiirkii hore ee wasaaradda difaaca ee kenya waa hagaag dhegeystaha qadka ku jira halo isaafim soo dhowo walaal magaca galkaad ku suganta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barqa wanaagsan axmed wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu barqa la mid ah soo dhowo waanan salaamayaa adiga iyo dhammaan muslimiinta iyo culamaa udiinka oo abu sheekh maxamed waan salaamayaa waa tahay walaalkay caamirna waan salaamaya hadduu imaqlaayo si wanaagsan
walaal een, haddaan u gudagalo een, anigoo noo distan afka hooyooyinka ku hadlaayo waa tahay magacaaga haddii aad dhegeystayaasha xasuusid magacayga waa yusra waa tahay waa ku sugan mandheera waan dheeraanood waa tahay ramo soo dhowo haa waan dhow walaal u gudagal haye haddaan u guda galo walaal horta een, waxaa weeya notistan horta madaxa gacanta laga saaray marka hore ma garata waa tahay arrintan keliya noodisan ma saameyneyso ismaamulada kale ayay dabcan way saameyneysaa madaxweyne ku-xigeenkana ma magac dhaweyn ismaamul gaar ahaye
haa laakiin soomaali haddaynu nahay annaga waxba noolama qabto horta madowgunbaa wax isu qabta ma garata si wanaagsan
jigid hadday noqoto noolama hagaajiyo meel yar hadday jeexanto iyaga way is wanaajinayaan way ishagaajinayaan dhaqaalahana wayba badsadaan annaga marka horeba boqolkiiba laba dhibac shan unbaa nala siin jiray ma garata waan gartay oo maba noola badan jirin dhaqaaluhu oo aad baa noola liidinayo waxba naga- waxba kama soo baxaan camal bayna dhihi jireen waa tahay laakiin anaga haddaan isxoogsano maxaa waaye waa inaan badano aan aaminsannahay ma garata waa tahay
marka annaga waan kasoo horjeednaa een, nama anfacdo maaliyadda annada iyo dhaqaalaha maxaa ahayd annaga naga soo baxa way badan tahay haddii hadda la dhahana oo qalinka iyaga ku joogtaan iyagaa naga xoog badan laakiin inay suurad annaga ay dhibaato badanna saameynaysa ayaan aaminsannahay ma garata waa tahay
idinka dhaqaalaha nagu yaraya haddii landalo lasii dhaho gacan qalinka ha lagu duugo waxay noo qabanayaan soomaali haddaynu nahay ma jirto inaan ka da- qaylino yaana meel kastaba uga qaylino miidiyaha ka qaylina ayaa noo haboon waan gartay kaashana baan leeyahay walaalo in salaamaya yusro naga soo wacday magaalada ramo gaar ahaan waqooyiga ismaamulka mandera soo dhawaadaan idin leenahay dhegeystayaasha kale ee soo beegsanayaan fursadda siinayna hello stephen
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam dhegeysta magacaaga
aadan walaal Aadna axmed haye kusoo dhawow een, waa la socotaa barnaamijka sooma
haa zaid zaid haye haddaad fikradaada kusoo biiriso haa walaalahay haddii fikrada ay ka beeri miyaw maylaha horta gobolka noystam gobolka kawiimadhowda haye
dadka usuka noolna dadka reer baadiyin badanyin ma zaidan badanyin haye
marka araamo la sheegaynamay buu ah
waa tahay dhegeystahaasna uu ku mahadsan yahay sida wanaagsan oo barnaamijka ay nagala qayb qaatay dadka ayaa ka go-ay dib u soo beegsan leeyahay dib u soo beegsayaanu xigaha leenahay.
low star f m
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo walaal iwar walaal waa wacannahay maasha allah Bar- magacaaga halkaad ku sugan tahay aadan xasan xaafadda kalangwaari dhagurajmo Eh, kangware ismaamulka nairobi haye dhegoroti deegaan ha baarlamaneedka waqooyiga dhegoroti u gudgal barnaamijka fiiri horti arrintii badnaan mise cadaalada la fiiriyo Waa dabcan cadaaladda la fiiriya haye dhulkaas lixdan sano suu yaalla waan gartay
marka inta ugu badan horta arrinta waxay ujeedaa wadastaa waan gartay oo way saameynaysaa ad ula jeedaa haye one mot one vote eh, one shilling waxaa loola jeedaa gaarisa wajia mandera selo barsayd way saameynaysaa haddii dhaqan gasho ay dhacdo haye aad bay u saameynaysaa waa tahay marka one vote one shilling eh, waa maaha noqoto mhm wadada lagaajiyo horta waa tahay
Eh, fa- fursadana hala dhiso waa tahay kaabayaasha hal la hagaajiyaa leedahay haddii ashaa la hagaajiyo mhm
marka la hagaajiyo kadib one man one vote one shilling lagu soo noqdo waa tahay mid kale madaxweyne ku-xigeen mhm arrintan dan buu ka leeyahay waa tahay dantaasi oo ay tahay
dantaasu ay tahay waxay soo socday twenty twenty twenty thirty two ama twenty twenty seven haye halkaas u jeeda arrinta waan gartay raylana uu kusoo darmay waa tahay midda labaad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen mhm codka lagu soo dorto loolisa ay ku jiraan waa tahay waa siina kuraanaaka waan gartay marka sidii u hadlahay haddii mhm waxay u muuqataa in madaxweyne ku-xigeen hal qadan uu yahay waan gartay marka arrin soconays mayne sharci baa yaala mana noqon mana noqon doonta insha allah waa tahay mahadsantahay dhegeystahaasi kawangware gaar ahaan waqooyiga deegaan baarlamaneedka dhegoreti ismaamulka nairobi naga soo wacay markan waxaan soo qabanayaa adeega waa qeybta ka barnaamijka waana caanaha baduda ee brookside caanaha baduda ee brookside dhegeystayaal waxay ku leedahay brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha ee brookside kuweel qiimo dhamis boqolkiiba shan iyo toban ee caanahaasi dhammaan dukaamada jumlada iyo tafaariiqda meel kastoo aad dalka ka joogtay islamarkaana ka dhig cuntooyinkaaga kuwo wanaagsan oo dhadhan leh dhammaan cuntooyinka waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan markaad ku darsatid caanaha bududa ee hodanka ee saafiga ee brookside waxaadna qiimo dhimisan ku helaysaa dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garaam ilaa laba dhibic shan kiilo garaam oo qasaacdaysan hel qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban baakad kasta oo caanaha brookside oo ka dhig dhammaan cuntooyinka kuwo aada u wanaagsan sida shaaha caanaha ee aada kuu jeceshahay cabitaanka kana dhig kuwa qoyska oo qoyska oo dhan ay ku raaxaystaan dhadhankooda dhegeystayaal brookside waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada kugu dhig brookside wanaag dhammaantiis halkaasaan ugu gudbaya adeegaasi adeega kale haddii aan soo qabtay qeybta ka ah barnaamijka waana bangiga equity dhegeystayaal equity wuxuu ku leeyahay maanta lacag diristu waa bilaash adduunyada aan joogno shilin walba waa xisaaban yahay sinaanta ayaa kuu sahashay inaad kaydsato ah, qaal- qarashaadkaada mar kastoo aad rabtid inaad lacag dirto waayo lacag ku dirista markan waa bilaash laguguma soo dallacaya dhegeysaal wax qarasho oo marka aad lacagaha isaga diraysid ah, dabcan ah, ka- bangigaaga tusaale ahaan haddii aad lacag ka diri rabtid oo lacag kale qof u diraysid kaama goosanaya haddii aad equity adeegsanaysid sidoo kale applicationkiisa markaa adeegsanaysid iyo fariinta gaaban xidig laba afar toddoba afar gees ama star laba afar toddoba hash oo waxba lagaama goosanayo kule eh, ayuu bangiga equitida leeyahay dhegeystayaal hadda looma baahna inaad lacag dabcan wuxuu ku leeyahay sinaanta waxay leedahay ku dhowaad labaatan milyan oo macaamiila sidaas darteed eh, dhankaaga ganacsiga deriskaaga ka dhiga bangiga equity ayuu idin leeyahay halkaasaan uga gudbaya adeegaasi dhegeystayaasha ugu dambeeya doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursada siinaya inay dareenkooda kusoo biiriyaan barnaamijka hogaanka ista ee xaalada dalka saaka dhegeysta diiradda waxaan ku saaraynay qorshaha ku aadan in dhaqaalaha dhaqliga wadanka lagu qeybsado tirada codbixiyaasha dhegeystayaal oo uu markaan mucaaradka taageeray waxaana qorshahan horaan sh- la yimid ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gajaago dareenkiinu ayaan soo dhaweynaya dhegeystayaal dhowr ayaa kasoo qayb qaatay markana dhegeystayaasha ugu dambeeya barnaamijka ee doonaya inay ka qayb qaataan ayaan fursadda siinaya haddii aan markaale lambarka idaacadda idinkugu celiyo dhegeystayaal waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeysta soo be- beegsan kartaa dhegeystaha qadka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya hello star f m hello star f m hallo star f m waa hagaaga dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay xigaha soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya hallo star f m dhegeystahaasna uma saamixin waan soo dhaweynaya dhaba hallo saafim soo dhowo dhegeysta magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag halkaasan ku saafmeeraya dhegeystayaal barnaamijka hogaanka star een saaka diiradda ku saareynay xaaladda dalka waa qodobkan uu ahay dhegeystayaal qorshaha ku aadan in dhaqliga wadanka lagu qeybsado tirada dadweynaha ama codbixiyaasha deegaanadaasi ku nool dhegeystayaal badan ayaa kasoo qayb qaadatay qadka telefoonka wareysiina waa kaga soo bogateen dhammaantooda waan u mahad celinayaa mahadsanadiin aan dhegeystayaal idin leenahay oo dhegeystayaasha oo ay kasoo horjeesteenba dhegeystayaal iyo shakhsiyaadkii aan wareysanay mahadsanidin aan idin leenahay dhammaantiin anigoo maxamed axmed khaliif ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay sidoo kale muxudiin xasan maxamed dhammaantiin mahadsanidin sidaasi nabadgelyo jimco wanaagsan haska bedelin mawjada waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha istaa ee arrimaha la xiriira waxbarashada ama tanaad oo xamdi guri ay soo jeedin doonta sidoo kalena hilmaamin waa jimco salaada isku diyaara dhegeystayaal oo safka hore aan lagaaga hormarin ee salaada jimcada dhegeystayaal jaamacadana aysan ku dhaafin sidoo kalena tobankan beri oo maanta inoo bilowday inaan ka faa'iideysano acmaasha ku jirto ee dhegeystayaal waa tobanka bisha dulxija ama bisha carafo ee sanadka kun afar boqol afartan shan iyo hijriga maantana kow ay tahay waa kowda bisha labay tobnaad ee carafa sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu